cabdirasaaq dee kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii markii anigu aan b b c da tegey ayaa isugu kaaya horreysay oo aanu isbarannay raggii aan b b c da ugu tegay buu ahaa inkasta uu markaa uusan shaqaale rasmi ahayn laakiin dee shaqaalihii muddada dheer kasoo shaqaynayay oo markaa labaatan sano iyo ka badanba kasoo shaqaynayay ayuu ahaa oo markaa dee magaraysa weliba anigu aada ugu xusuusto nin isboortiga jecel baan ahay oo inta shaqada markii lay qaatay b b c da waxaan kasoo galay sacuudi arabian ka shaqaynayay wasaaradda sixada marka waan dhegeysan jiray b b c da marka isboortiga iyo baan aada u jecelahay isboortiga uu aada u sheegi jiray cabdirasaaq waxaan umalayaa ninka keliya ee malaha b b c da xagga isboortiga iga horreeyey laga faalloodo isagu ahaa intaan garanayo marka waktigaasaanu isbarashada igu horreysay wuxuu ku dhashay cabdirasaaq magaalada sheekh uuna kuna barbaaray macaamada iyo dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo secondariga intaba sheikh buu ka galay markii sheikhu secondariga sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii ayaa waxaa loo diray e level wax la oran jiray wadamada maxaahate xaggan sheikh iyo camuud waxaa lagu qaadan jiray all level markaa si e level u qaato iyo jaamacadda u galo ayaa loo diray deetana levelkiibu halkaa ku qaatay shaqadii b b c da iyo meelo kaleeto ayuu bilaabay halkaasuu ka shaqaynaya b b c da aniguna aan ugu tegay markii ay shaqadii contraaga uu ka dhammaadayna wuxuu ahaan jiray shaqaalaha joogtada aan ahayn ee loo yeedo marka loo baahdo oo maxaa ahayto xitaa labadii kun iyo tobankii markaan anigu ka tegey isagu wuu sii joogay way iga dambeeyey weliba markii ay laga soo guuray meeshii bush house la ohan jiro loo soo guuray broadcasting houseka waxa aan maqlay ama aan muxuu haye xogteeda hayaa inaan aad isugu dhaweydeeno saaxiibtinimo gaara aad marxuum cabdirasaaq xaaji maxamed silaad aada lahaydeen marka maxiliyadaa aad shaqada ugu tagtay b b c da ayaa si gaara u saaxiibteen marxuumka inkasta oo rag badan oo aanu aada isu naqinay b b c da horey uga shaqaynayeen haddana cabdirasaaq waxaa dadkii ugu horreeyey ee aanu markiiba aanu saaxiibnay oo isla qabsannay oo aanu sheekada isla helnay kaftanka iyo magaranaysa arrimaha caynkaasa marka cabdirasaaq dadka aanu wada fadhiisano buu aabe buu ahaa oo aanu wada sheekaysano ama aanu gurigiisa isugu tagno nin dabeecad wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan ilaahay ha u naxariistay gabadh wanaagsanna wuu qabay luul maxamed saalax oo iyadu ka hor ka dhimatay labadii kun iyo lixdii baan u malaynayaa qoys ahaan muxuu carruur ka tegey ogaalka siciid saddex carruuruu leeyahay aamina iyo maxamed iyo hodon saddexdaa caruura buu kaga tegay marxuumka ifka marka saddexdaa caruura iyo xoolihii iyo wixii uu kala habeeyey hargeysana guribuu hadda ka dhistay meel mansuur ka dambaysa oo faraha ka qaaday haddee maxaa micno leedahay guri weliba aada u qurux badan oo aada yaabayso sida uu yahay iyo sida loo dhiso lacag badanna lagu dhisay maalmihii aan soo baxaayey oo aan xaggan maka iyo soo qabanayay baanu israacnay oo guriga soo eegnay de waa guri adduun waa guri adduun guri aakhiro maaha wax ka raacayaana ma jiraan marka marka wuxuu u joogay dantiisa inuu iskaga nasto oo uu soo nacay qurbaha
intii dambe siciid marxuumku waxa uu u dhexeeyey magaalooyinka hargeysa iyo london iyo saan filayo magaalooyinka berbereyo ogaalka intan dambe xaggan buu u badnaa mise xaggaasuu deganaa sanadihii dambeeto marxuumku wuxuu joogay magaalada hargeysa iyo magaalada berbera iyo magaalada sheikh saddexdaa magaalo ayuu u dhexeeyey marba mir joogay waan garanayaa mar uu xitaa sheikh bil ama laba bilood saddex biloodba uu joogay mar wuxuu joogay magaalada berbera hadda beri dhexda ah intaanu hadda iminka hargeysa imanin berberuu joogay sanadahan dambe oo dham halkan uu u badnaa wax kalena mahayna waxay ahayd markuu xaggaasi uu dee magaranaysaay dadku markay weynaadaanna waxaa iska fiican inay waddankay iska jecel yihin inay iska yimaadaan shakhsiyaddiisa haddaad mid iyo laba ka taabato sida uu ahaa allah u naxariista cabdisaaq xaaji maxamed siraad cabdirasaaq ilaahay ha u naxariistee nin aada u afgaaban oo markuu kula hadlaayo xitaa codkiisa aadan maqlaynin dadka aan codkoodaba la maqal oo aan aqoonba sida sare ee loo qayliyo somad soomaalidu caadada u tahay cabdirasaaq hadduu kula joogo iyo hadduu halkaa kaala hadlaayo midna codkiisa inuu kor u qaado weligeed mma dhici karto xitaa hadduu wax ka cadhaysan yahay codkiisa ma maqlaysid ninkaasi miya unbuu ku oranayaa iyo saas ah wax kale kugu dari maayo dabeecad wanaagsan akhlaaq wanaagsan nin edeb leh oo laga ammaan helo oo aan cidna wax ku darsan oo dantiisa mooyaane aan danaha kaleeto had iyo jeer raacin iyo waxyaabaha soomaalidu isku mashquulisay had iyo jeer ee magaranaysaa ee aan waxaasoo dhan isku mashquulin buu ahaa ilahay ha u naxariisto cabdirasaaq xaaji maxamed siraad haddee dhal wadaad buu ahaa ilaahay ha u naxariisto raggii waaweynaa ee maxamed siraad dee isagaa ugu dambeeyey qolyo dambe waa jira oo dhalinyaro ah oo qaarkood ingiriiska intooda badan ay joogaanba maxaa ahayd oy iyo gabdhihiina dee qaar baa jooga iyo carruurtiisii waan ka tacsiyadeynayaa reer maxamed siraad oo dhan baan ka tacsiyadeynayaa maantood waan ka tacsiyadeynayaa carruurtiisa samar iyo is-iimaan ilaahay aabbahooda ka siiyo